warkeenaba aad ku maqlayseen wafdi ka socda maamulka taalibaan ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada oslo ee dalka norway waxaana ay bilaabeen wadahadallo diiradda lagu saarayo arrimo ay ka mid yihiin gargaarada bani'aadanimo iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha oo ay leeyihiin bulshada rayidka ee afghanistan qurba joogta reer afghanistan ayaa dibadbaxyo kaga soo horjeestay daalibaanta ku shiraya oslo amaba la shiraya maamul dhinacyada dowladaha reer galbeedka wafdiga taalibaan ee oslo gaaray ayaa sidoo kaleeto markii ugu horreysay yurub kula kulmi doono diblomaasiyiin dalalka reer galbeedka tan iyo markii ay qabsadeen dalkaasi afghanistan warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa soo diray wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli wafdi ka socda ururka taalibaan ee hadda haya talada dalkaasi afghanistan ayaa sabtidii waxa ay soo gaareen magaalada oslo axaddiina waxaa wadahadallo ay kula yeesheen isla magaaladaasi xubno ka socda bulshada rayidka ee afghanistan wadahadalladan ayaa diiradda lagu saarayaa xuquuqda aadanaha sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka norway isla toddobaadkan ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in magaalada oslo ay kula kulmaan diblomaasiyiin ka socda reer galbeedka wafdigan oo ka kooban shan iyo toban xubnood ayaa ku yimid diyaarad gaar ah oo dalka norway ay u dirtay xubnaha ku jiray wadahadalka waxaa ka mid ah haweenka ka shaqeeya xuquuqda dumarka iyo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha oo isugu jira afghaanistaaniyiin iyo sidoo kale qurba joogta asal ahaan kasoo jeeda dalka afghanistan mas-uuliyiinta taalibaan ayaa wakaaladda wararka ee associated press u sheegay in kulanku uu ahaa tallaabo lagu aqoonsanayo dowladda afghanistan waxa ay intaasi ku dareen in martiqaadka noocan oo kale ah uu ka caawinayo in yurub maraykanka iyo dalal badan ay ka laabtaan sawirka khaldan ee dowladda laga haysto ha yeeshee inta badan dalalka dunidu waxa ay ku celceliyeen in wadahadallada aysan ahayn in loo aqoonsado maamulka dowladda mid sharci ah jamiila afghani oo u ololeysa xuquuqda haweenka ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegtay in kulanka uu ahaa mid wanaagsan iyo tallaabo horey loo qaaday taalibaanna ay muujiyeen rajo fiicanna waxa ay tiri waxaan ka qabnaa oo aan ka warsugaynaa ficiladooda iyo waxa ay ku dhaqaaqaan dhinaca kalena afghanistaaniyiin ku nool oslo ayaa dibadbax waxa ay ka dhigeen afaafka hore ee xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka norway siciid maxamuud muuse oo ku nool magaalada oslo ahna saxafi madax bannaan ayaa wax ka weydiiyey dibadbaxyada ka hor dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka norway waxay ka cabanayaan waxay tahay in qaar badan iyaga ka mid ah waxay ka soo carareen oy sheegayeen inay dhibaato soo gaarsiiyeen ururka daalibaan ama ayaga shaksi ahaan ama ehelkoodii iyo qaraabadoodii weli dalkii ku sugan qaar ka mid ah oo waxaa ku jira dowladdii hore ee daalibaan xooga waddanka kaga qabsadeen ka mid ah wasiiraha ka mid ah dad xuquuqda islaamka u dagaalami jiro dumar iyaa ka mid ah waxaa ka mid ah askar hore waxaa ka mid ah turjubaano hore dadkaasoo dhan oo qaarkood dhaawacyadii ay nimankan daalibaan dagaaladoodii kasoo gaaray ama ayagu qaraxyadooda kasoo gaarsiiyeen waa isugu soo horbaxay dabcan dareen xoogan bayna warbaahinta waddanka iyo dad kaleba ka muujiyeen tacaaduf badanna way heleen xasaasiyad badanna way kiciyeen arrintan niman awal argagixisa loo aqoonsanaa oo sawir khaldan laga bixinaya inay maanta oslo joogaan oo sidii wafdi caadi ah loo soo dhoweeyo oo hotel qurux badan la dejiyo oo diyaarad barayfada lagu soo qaado oo qarash aad u badan la geliyo dad badan baa waxaad moodaa inay si oga gelgelisheen warbaahinta waddanka laftirkooda waxay aad usoo subii haddaa wargeys walboo afurto waxaad ka arkaysaa qof reer afghanistana oo dhaawac ku yaallo waa markii koowaad oo taalibaan ay diblomaasiyiinta galbeedka kula kulmi doonto yurub isniinta tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen dalkaasi afghanistan kulankan oo ah mid la wada sugayo ayaa diiradda waxaa lagu saari doonaa gargaarka bani-aadamnimo iyo xuquuqda aadanaha xilli abaar ba-an ay ka taagan tahay dalka afghanistan dad gaaraya saddex iyo labaatan milyan oo qof ayaana la sheegay in xilligan aanay haysan wax ay cunaan mas-uuliyiinta taalibaan ayaa kula kulmi doona oslo wakiilo ka socda norway midowda yurub iyo sidoo kale dalka britain faransiiska jarmalka talyaaniga iyo maraykanka ajandayaasha ugu muhiimsan ee shirka waxaa ka mid ah in la abuuro siyaasad cid walba ay iska dhex arki karto in laga jawaabo abaaraha ba-an ee ka jira dalkaas iyo dhaqaale xumada arrimaha amniga iyo argagixisada ayaa sidoo kale laga hadli doonaa xuquuqda aadanaha gaar ahaanna waxbarashada gabdhaha iyo dumarka ayaa sidoo kale lafdhabar looga dhigi doonaa wadahadallada zabiibullaahi mujaahid oo ah afhayeenka taalibaan ayaa wakaaladda wararka ee f b waxa uu u sheegay in taalibaan ay qaadatay in ay wax ka qabtaan dalabka dalalka galbeedka islamarkaana ay ku rajo weyn yihiin in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dhammaan dalalka dunida marka lagu daro wadamada ku jira midowda yurub ridwaan xaaji cabdiweli v o a london